mulaatu tishom oo ah madaxweynihii hore ee dalka itoobiya ayaa maqaal uu ku qoray mowqica aljaziira wuxuu kaga hadlay colaadda dabadheeraatay ee ka socota dalkiisa isagoo ku eedeeyey waddanka ay deriska yihiin ee eritereya inay ka macaashayso dagaalka ka socda itoobiya ayna horeynayso colaadaha sokeeye ee dhex maraya dowladda dhexe iyo kooxaha hubaysan wuxuu sheegay in dhinacyada isku haya dunida ay dareemayaan ahamiyadda istaraatiijiyadeed ee mandiqadda geeska afrika iyo khayraadka dahan ee mandiqadda dhex ceegaga isagoo ku eedeeyey eritereya inay tahay cidda ay ka degi la'dahay mandiqadda mar welibana horinayso colaadaha iyo mashaakilka madaxweynihii hore ee dalka itoobiya mulaatu tishom wuxuu la xidhiiriyey eritereya inay ku lug leedahay colaadaha ka alowsan dalka suudaan koonfurta suudaan soomaaliya iyo itoobiya isagoo yidhi dagaalka waa shaqada keliya ee ay taqaano dowladda eritereya waxay taageertaa kooxaha fallaagada ah iyo xitaa dowladaha dagaaldoonka ah dagaalka iyo kala qaybsanaanta ka jirta mandiqadda waxaa sabab u ah eritereya ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka itoobiya mulaatu tishom wuxuu sheegay in dowladda eritereya ay xilligani ka shaqaynayso burburinta heshiiskii britoria ee dhex maray kooxda t b l f iyo dowladda dhexe ee itoobiya madaxweyne sais afwerkina aanu horaanba ugu qanacsanayn heshiiska dhex maray labada dhinac uuna doonayay in loolanka iyo dagaaladu ay sii socdaan wuxuu tilmaamay in waqti xaadirkan dowladda eritereya ay xiriir la leedahay kooxda fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda itoobiya ayna sidoo kale horinayso kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay kooxda t b l f oo siyaasiyiinteedu isku haystaan xukunka kooxda sida uu sheegayo madaxweynihii hore ee itoobiya afweerkii ayaa xiriir dhowlo leh garab ka mid ah t b l f oo diidan heshiiskii britoria isagoo sii wata qoraalkiisa madaxweynihii hore ee dalka itoobiya mulaatu tishom wuxuu tilmaamay in xasradaha ka alowsan mandiqadda geeska afrika uuna ku eedeeyey inay horinayso eritereya ay ka faa'iidaysan doonaan jamacaadka jihaadiga ah ee sida firfircoon uga howlgala guud ahaan afrika si gaar ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay mustaqbalka halis gelin karto maraakiibta ganacsi ee isaga kala goosha badda cas hadalkan dambe ayaa u muuqda iskuday uu madaxweynihii hore ee itoobiya ku doonayo in reer galbeedka ugu qanciyo inay lama horaan tahay in badda cas itoobiya qayb laga siiyo maadaama ay geeska afrika ku matasho nasaarada caalamka waana damaca weligiisa soo jireen ahaa oo ay xilligan itoobiya iyo shacabkeeduba dareemayaan in la gaaray wakhtigii ay xaqiiqo u beddeli lahaayeen